iyadaa maaragta dagaalka wayba day fiesta toban dhamun xalay khasaare wayba badanahay dhinaca shabaabka dhinacan qiiran oo dawladda wal khasaare ee deebta majir dagaalkana way ka dhiyay tuulila row jimaado dheen oo buurankaaba dhinaca bari askaarinta oo kumi siyeed kilomitr wa waan gartay dagaalka ma ciidanka dawladda qaaday ma la idinku soo qaaday dagaalku sidee buu ku bilowday ma dagaalka ciidanka dawladda qaadi niman oo digtooy deganayaan oo sida markarada deganayeen oo isbaalo meelan gaaleen oo arday agta meelo kay qaadayeen oo dagaal laga qaadiyo waa tahay guddoomiya waxaan halkaada u fahmay in deegaanka jameeca wadeel ka dha uu ka dhacay in horay ay u maamuleen xarakada al-shabaab maxaa khasaare hoteela ka dhashay oo ciidanka dawladda kasoo gaaray ciidamada dawladda wal oo hadda khasaaraha kadeeri ma jiraan dhanka kale oo oo dhinaca shabaabka wal ku-tiragal ee ahayti oo ardaada goob socdeen oo gooblan dhabagali khasaare dhanakiisa le hadda jirta ma dhinaca oo dawladda duwal oo khasaare ee abiyaraado hadeeri ma jira wayba khasaare ee deegta iyo shaqaal qofna walka dili shaqaal bur aka iyo albeeg amna walka qaadi khasaare wal oo hadda dhulkii kanada oo ajirma leh
deegaanka lagu dagaalamay ee jamaaca oo hosaga burakaba hadda xaaladiisu waa sidayaase gacanta ku haya
hadda lamada dhinaba lan gacan kahay male ciidamo oo lan diyaariyay oo ardayda meeliseeda oo dhibaa nimanka geesin oo ardayda oo aadi elaya waloo hadda lanka tiragala in oo hadda deg lanka tiragalnimaa hadana ilaa hadda weli kuma badin yoonama qoynta
waan gartay guddoomiye tiro ka dhowr jeer burakaba nawaaxigeeda dagaala ka dhacay markasna waxaad sheegtaan in al-shabaab deegaanaha hoostaga burakaba aad ka qabat aad ka qabsateen dagaaladuna ay soo laalaabtaan soo lama oran karo al-shabaab weli inay ku xoogan yihiin deegaanaha hoostaga burakaba
ma al-shabaab hadda deegaanada burakaba maku xoogan nimankan oo ardayda deegaanka rogamlay niman oo ardayda barbaqaan iyo beene oo tuman qof ama shan qof ii meelo wareegayana al-shabaaba roog dilaarema wal oo qaad loo oo al-shabaab aada oo deegaanka burakaba meelkamida
guddoomiye waxaana soo gaaraya waradaha in dad rayida ciidanka maamulka degmada burakaba ay ku dileen nawaaxiga deegaanka jameeca oo dagaalku uu ka dhacay maya ma jiraan barbaqaan walaalaasay wakti oo meel meelo dagaalka dhii meel oo dad shacab deganahay maabahaynab meel oo nimankaas isbaaran yaa laleeyahayti ardayda shacabna ma deganayna wakti oo shacab socdoona mahayna siyeesa oo tumandhamanahayti markaas dadkii areen shacaba meelilaka deli barbaqaan lakin oo shabaab indaasdhax jira in shaab ma bahayna shabaab layusun lan shaab ameele oo khasaaraha kadeerti ama dhibaataha kadeerti ma jiraan wallahi war sidaan tan hadduu nawadnu shabaab shan qof lahaadan tuman qof lahaadan meel alla meeli oo hereeri oo jamad buraka buroogan ani oo sidiisuba kudaranlay ardayda shaqayn iyo diyaaranana